dhegayso wararka codka gobollada dhexe
sideedda subaxnimo
kowda iyo barka duhurnimo
sideedda fiidnimo
tobanka iyo barka habeennimo war helaa tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobollada dhexe
salaamullaahi calaykum door wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo warbaahinta coodka gobolada dhexe qodobada warka maanta aad ku maqli doontaanna kuwooda ugu waaweyn waxaa qaybka ah khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhashay iska horimaada ka dhacay deegaanka biyogaduud ee gobolkani galgaduud madaxweynaha maamulka puntland oo sheegay inay ka jawaabayaan weerarkii lagu qaaday xabsiga dhexe magaalada boosaaso qaramada midoobey oo cambaaraysa qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka dowladda soomaaliya oo dib u qaadday ciidamo ay ku xirta waddooyinka daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudan maxamed cabdulaahi farmaajo maraykanka oo soo saaray warbixin ku saabsan duqaymaha ku fidhiya soomaaliya laamaha amniga dowlad deegaanka oo ka hadlay diil qof shacab ah maamulka magaalada beledweyne oo degniin u diray bulshada ku nool magaaladaasi iyo madaxweynaha waddanka masar oo booqasho degdeg ah ku tegaya dalka suudan
warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe
waa duhurnimo sabdi ah taariikhduna ay ku aadan tahay lixda bisha maaj ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka intaasi waxaan qaar ka mid ah qodobada warka maanta aad ku maqli doontaan wararkaasi ku kula faahfaahsana waxla diyaar anigoo ah mubaarak maxamuud aadan aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya deegaanka biyoguduud ee gobolka nangarguduud ayaa ku soo warramaya in iska horimaad maleeshiyaad ku dhex mara dulaadka magaaladaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararkii helaysa codka gobolada dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ruux halkaasi ku geeriyoodeen halka tiro gaaraysay ilaa iyo saddex ruux ay ku dhaawacmeen islamarkaana dhaawacyadaasi la gaarsiiyey isbitaalka dhexe ee magaalada tancadaado goob joogayaal ku sugan deegaanka biyogaduuda ayaa sidoo kale noo sheegay in subaxnimadii hore ee saakay dhawaqa rasaasta laga maqlayay gudaha deegaankaasi biyogaduud halkaasi oo u ka dhashay khasaarahan isugu jira dhimashada iyo dhaawaca wixii warah ee kusoo kadha wararkaasina waxaad ku maqli doontaan wararkeena dabadu ee bahawdala qadaro qaramada midoobey ayaa cambaaraysa qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya sida warkayn ku faahfaahinayso sawda salaad macalin qaramada midoobe ayaa si adag u cambaaraysay qaraxii geystay khasaare dhimasho iyo mid dhaawaceed ee ka dhacay maqaayadda luulyaman ee degmada xamarjajab ee gobolka banaadir qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa waxaa loogu tacsiyeeyey dadkii ku dhintay qaraxaasi halka caafimaad loogu rajeeyey kuwii ku dhaawacmay bahda qaramada midoobe ee soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraysay weerarkii foosha xumo ee al-shabaab shantii maarso ka geysteen magaalada muqdisho waxa ayna tacsi u direen qoysaska dadkii naftooda ku waayey iyaga oo u rajeeyey caafimaad deg deg ah kuwii ku dhaawacmay ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo kasoo baxay qaramada midoobe booliska soomaaliya ayaa sheegay qaraxa inay ku dhinteen toban qof halka soddon qof ay ku dhaawacmeen waana markii labaad ee qarax noocan oo kale a lala eegto maqaayadda luulyamani waxaana mas-uuliyadda qaraxa sheegtay xarakada al-shabaab iyaga oo sheegay inay la beegteen saraakiil ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ay ka jawaabayaan weerarkii lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni wuxuu si kul uga hadlay weerarkii xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso iyo howlgalladii ciidamada maamulkaasi puntland ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka bari madaxweyne deni oo warbaahinta maanta kula hadla magaalada boosaaso ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada ciidamada ammaanka ay meelo wanaagsan marayaan islamarkaana shabaabkii soo weeraray xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso ay ka dhigeen wax ay dileen iyo kuwa gacanta lagu dhigay warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso lagu guulaystay boqolkiiba siddeetan iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu haya yihiin operationkan maanta socda uusan ku ekayn intii falka geysatayeh meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxaa ka socda eh, safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in lasoo ciribto dabcan puntland waxay caan ku tahay inaysan marna ogolaan cid khasab ugu soo duusha cid sifo argagixiso leh iyo cid aan sharci iyo nidaam ku socon shacabka iyo ciidanka puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo deg deg ah waxaan u caddaynayaa bulshada reer puntland iyo bulshada soomaaliyeed inay puntland ay ku jirto heegan buuxa ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni wuxuu sheegay in ay abaalmarin doonaan ciidamadii fashiriye weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga dhexe magaalada boosaaso asagoona dhinaca kale sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono cid kasta oo ka qayb qaadatay fududaynta weerarkaasi warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso lagu guulaystay boqolkiiba siddeetan iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu haya yihiin operationkan maanta socda uusan ku ekayn intii falka geysatayeh meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxaa ka socda eh, safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in lasoo ciribto dabcan puntland waxay caan ku tahay inaysan marna ogolaan cid khasab ugu soo duusha cid sifo argagixiso leh iyo cid aan sharci iyo nidaam ku socon shacabka iyo ciidanka puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo deg deg ah waxaan u caddaynayaa bulshada reer puntland iyo bulshada soomaaliyeed inay puntland ay ku jirto heegan buuxa ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon kumana ekaan doono intii ficilka gud- geysatay waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaas u hirgalo cid kastoo ay tahay waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto waxaan kaloo ugu bishaaraynayaa in dadkii operationkaas fashiliyey oo ilaa hadda ku jira iyagan abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan waxaan insha allah rajaynayaa boosaaso oo magaalo nabdeed ah oo magaalo soomaali badan ay ku nool yihiin ah oo magaalo caan ku ah in ay dadka soomaaliyeed iyo dadka eh, maxtaajiinta ah ee weliba ajaanibta ah inay soo koriso oo ay gacmo furan kusoo dhaweyso dadka reer puntland waxay diyaar u yihiin cid kasta oo rabta inay ku noolaato ka shaqaysato inay inay soo dhaweyso sifo kasta iyo meel kasta oo ay ka timaado
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dib u furtay jiheedka muhiimka magaalada muqdisho kuwaasi oo shalay gelinkii dambe ciidamo fara badan ay soo dhoobtay dowladda dhexe ee dalka sida warkan faahfaahintiisu ku hayo cabdiraxmaan rooble cabdulaahi dowladda soomaaliya ayaa dib u qaaday ciidamo ka tirsan kuwa nisa oo shalay la geeyay taalada diljirka daasoon ee degmada boondheere iyo xaafadaha ku dhowdhow ciidamada oo watay gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay shalay ilaa xalay xireen wadooyinka soo gala daljirka iyagoo u diidaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo mootooyinka bajaajta ah isticmaalka halkaasi ujeeddada ciidamada loo geeyey ayay ahayd markii sida uu sheegay wasiirka amniga ay midooda musharaxiinta ku dhawaaqeen inay geenayaan taalada dirjirka daahsoon iyo wadooyinka soo gala ciidamo sugi doona amniga bannaanbaxa kaasi oo ay dhigi lahaayeen maanta oo sabti ah balse baaqday waa berigii hore ee saaka ayaa dadka ku nool xaafadaha ku dhadhow taalada daljirka daahsoon waxa ay ku tooseen ciidamadii shila la keenay ee wadooyinka xiray oo la qaaday iyada oo gaadiidka iyo mootooyinka bajaajta ay si caadi ah u shaqaynayeen dhinaca kale gudaha taalada daljirka daahsoon ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa nisa kuwaas oo la geeya tan iyo markii midowda musharaxiinta ay ku dhawaaqeen bannaanbaxa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa weer dhanka afkaa ku qaaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona ku eedeeyey ku tumashada dastuurka si warkan ku dhammaystiraya shaafici shariif maxamuud mar uu kula hadlayay xaruntiisa ololaha doorashada xasan cali khayre boqolaal ka mid a taageerayaashiisa waxa uu sheegay in baaqashada bannaanbixi ay qorsheeyeen mucaaradka inay ka qabtaan caasimadda soomaaliya ay mas-uul ka tahay dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo iyo xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ciidamo fara badan oo lasoo tumay gudaha caasimadda ayuu sheegay in la doonaya in lagu carqaladeeyo bannaanbaxaasi ayna taasi tahay mid dastuurka ka hor imaanaysa waa sida hadalku u dhigay waxaa xasan cali khayre markiisii ugu horreysay si aan gambasho lahayn uu u weeraray xukuumaddii uu muddada ka badan saddex sano iyo bar hogaamiyaha ka ahaa isagoona sheegay inay ku dhaqmayaan waxyaabo baalmarsan dastuurka dalka u degan sida aan ku ballannay waxaa loo ballansanaa inaan qabanno bannaanbax dastuuri ah oo ay ka wada shaqeeyaan midowda murashaxiinta iyo xukuumadda oo maalmahan wada hadal uu socday sida aada og tihiin bannaanbixii nabadda ku dhici lahaa waxaa mar kale carqaladeeyey xukuumadda xilgaarsiinta ah ee hadda jirta ee uu ugu horeeyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday oo aada og tihiin in ballantii ay ka baxeen meel walbana ay ciidamo soo dhigeen si ay u carqaladeeyaan amniga dhibaatana ugu geystaan wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo raba inay codkooda ku muujiyaan sida ay tahay dalkan in loo gaarsiiyo doorasho laisla ogolyahay sidaas daraaddeed midowda murashaxiintu waxay galabta go-aan ku gaareen maadaama ay carqaladeeyeen bannaanbixii in bannaanbaxa dib aan u dhigno annagoo u turayna nafta shacabka bannaanbuxu waa xuquuq dastuuri ah meel aan lagu bannaanbixi karinna dowladnimo laguma fulin karo soo iskuma raacsanin sidaas daraaddeed ayaa la idiin soo sheegi doonaa waktiga goobta iyo qaabka xorriyad la-aanta hadda jirta oo lays hortaagayo in xuquuqdii dastuurka lays hortaago waa waxaan la yeeli karin haddii hadda la yeelana soddonka sanoo soo socda ayay ummadda soomaaliyed dhibaateynaysaa ma yeelaysaan taas maadaama aanan taas yeelayn marka idinkana waa idinkaga mahad celinayaa dulqaadka wakti quman ayaa la idiin soo sheegayaa dowladda maraykanka ayaa soo saarta warbixin ku saabsan duqaymaha ay ka fulisay soomaaliya sida warkan mar kale ku dhammaystirayo cabdiraxmaan rooble cabdulaahi warbixin qiimeyn ah oo ka soo baxday taliska ciidamada maraykanka u qaabilsan afrika ayaa faahfaahin ka bixisay weerarada ay ciidamada maraykanku ka fuliyeen qaaradda afrika iyo tirada khasaaraha ee soo gaaray dadka rayidka ah sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee qiimeynta khasaaraha rayidka oo ku ekayd kow iyo soddonkii bishii diseembar sanadkii laba kun iyo labaatan taliska ciidanka maraykanka ee afrika ma helin warbixinno cusub oo ku saabsan khasaaraha rayidka wuxuuna xiray labo ka mid ah saddex kiis oo furan warbixinta ayaa noqonaysa tii afraad ee qiimeynta khasaaraha rayidka tan iyo markii taliska maraykanka ee afrika uu bilaabay sii deynta warbixinada bishii abriil sanadkii laba kun iyo labaatan taasoo qayb ka ah ballanqaadkiisa ku aadan kordhinta daafurnaanta iyo isla xisaabtanka taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay in dhowaan uu helay laba warbixin oo ku saabsan khasaaraha rayidka tan iyo markii la xiray warbixintan warbixinadan cusub waxay ka imaanayaan laba weerar oo cirka ah oo la kala qaaday kowdii janaayo sanadkan laba kun iyo labaatan iyo kow iyo sagaal iyo tobankii janaayo isla sanadkan labada warbixin ee cusub ayaa hadda la qiimeynayaa waxaana looga hadli doonaa warbixin saddex biloodla ah oo mustaqbalka ah maraykanka ayaa meelaha uu weerarada ka geysto waxaa ka mid ah soomaaliya waxaana mararka qaar uu duqeyn dhinaca cirka ah la beegsadaa xarumaha al-shabaab ee ku yaala koonfurta dalka iyo bartamaha mahadsan cabdiraxmaan laamaha amniga dowlad deegaanka ayaa ka hadlay dilka qof shacab ah oo ka dhacay deegaanka goday sida warkan uu faahfaahintiis ku haya duraan cali axmed ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee maamulka magaalada godey ayaa rasaas ku furay goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah halkaas oo ay howlgal ka sameynayeen dhacdadan ayaa timid kadib markii ay ciidamadu gaareen goob lagu uruuriyo dhallinyarada tahriibka ah oo ku taalla xaafadda saddexaad ee magaalada godey waxa ayna keentay in dhallinyaradu kala cararaan waxa ayna rasaas ay fureen ciidamadu ku dhintay hal wiil oo dhallinyaro ah waxaana lagu magacaabi jiray munasar mukhtaar cabdiqani taliyaha booliska gobolka shabeelle gaashaanle sare xasan macali maxamed ayaa sheegay in dhimashada marxuumka ay dhalisay rabshado ay sameeyeen qaybo ka mida dadka shacabka ah oo banaanbaxyo rabshado wata ka dhigay qaybo ka mida magaalada godey sidoo kale waxa uu sheegay in xabsiga loo taxaabay askariga lagu tuhumayey in uu dilay marxuumka waxa uuna intaas ku daray in xubno ka mid ah ciidamada amniga iyo maamulka gobolka ay u tageen una tacsiyeeyeen ehelkii uu marxuumka uu ka baxay maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa fariin digniin ah u diray bulshada ku nool magaaladaasi wariyahena bashiir cabdulaahi ayaa warkan goodhi nooga soo diray wariye wariyahena bashiir cabdulaahi ayaa warkan goodhi nooga soo diray magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicisow dhuubow ayaa shacabka ku nool magaalada beledweyne ugu baaqay in aysan qashinka ku shubin webiga shabeelle maadaama uu biyo yareeyey webiga waa markii eber noqdo ayaa qashankiisa soo baxa webiga waxaan raje u sheegaa dadweynaha beledweyne waxaan u sheegaa webiga in qashanka laga daayo qashanka bannaanka kor ha laiska geeyo insha allah waxaan ku dadaali doonaa sidii meel oo qashanka lagu daadayo kalo ayaan samayn doonaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo oo qashankaas lagu aaso oona lagu gubo marka qashanka webiga ha laga daaya soomaaliyay reer beledweyno reer hiiraan ha laga daaya webiga qashanka ha laga daaya qashanka webiga waa ka buuxsamay wax hadiiba wax haddii afar ilaa sac wax lagu guro waa iska soo buuxda webigii iyo maarata kanaaladii webiga ya maaragtay ayaa ayaa yaraada kanaalada ayaa weynaada webiga biyihiisa waa waa isbedeleen maxay ahaatay ha laga daayo dadaa cabo biyahaas webiga dadaa cabo marka dadkii oo walaalihiina ahalkiina ahay inay biyihii cabaaya adinkana qashan iyo qurun iyo bakti aad ku ridaan sax ma aha marka ha laga daaya qashanka saasaan le nadaafadana ha la ilaaliyo amarka qaado waa tilaabo sharciya laga qaadaa waan la kaashan doonaa haddaan nahay maamulka heer degmo waxaan ka qaaday doona tilaabo sharci waxaan la kaashan doonaa ciidamada amnigaan la kaashan doonaa insha allah biidni kariim webiga beledweyne waa guran yahay ceelishii ayaa laga la'yahay biyo biyi male ceelishii ceelishii la cabaayay wax biyo ay leeyihin male waxaa waaye ceelisha waxay ku dhaqan yihiin webiga webiga haddii hoos u dhaca ceelishana biyo laga heli maayo marka insha allahu ummadda ilaahay is wax siiyey ama hir shabeelle baan dhaha ama dowladda federaalka baan dhaha insha allahu iyo wixiis ilaahay wax siiyey ummadaas ina insha allahu waxaa kasii daran baadiyaha dadka baadiyaha aad ay maaragtay ugu oomi yihiin rafaad baa laga sheegaa insha allahu ninkii ilaahay wax siiyey ummadaas ha u gargaaro watacaawanuu cala albiri wattaqa walaa tacaanow sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee magaalada beledweyne asigoo sheegay in ay wadaan ciidamada dowladda howlgallo ay ku sugayaan amniga amniga hadda wax dhibaata ma jiraan magaalada beledweyne hadda way noo degan tahay insha allahu waxaana ka rajaynaynaa dadweynaha reer beledweyne in amniga lagu nabadaa naas la nuugo leh amni haddaa jira nabad ma jirto amni hadduu jirin caafimaad ma jiro amni hadduu jirin wada socod iyo iyo maaragtay ma jiro insha allah soomaalida waxay tirahdaa yaa yaqaanaa layidhi nabad marka nabadda insha allah in lagu dadaala insha allah waan rajaynayna haddii ilaah yidhahdo magaalada amnigeeda hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin waa noo fiican yahay waa noo degan yahay ilaahay ha noo soo ziyaadaan leenahay ciidamada amniga waxaan u sheegaa ama biliis ha ahaado ama nabadsugid ha ahaata ama muxuu ahaye nabad ciidamada muxuu ahaye militariga waxaan u sheegaa inay laga shaqeeyo nabad wax niigula jiifo adinka waaye nin lagu jiifo ha jiifani waayo adinkaa niigula jiifaa marka nabadda ha laga shaqeeyo insha allahu nabadda aan ku dadaalno waxaa kaloona sheegaya magaalada habeenkii la rooday insha allah haddii ilaah yidhaahdo nabaddiidkaas ma rabaan walaal ma aha ahal ma aha waa qaacimiin oo ilaahay maaragtay ka furtay ilaahay xiriirkiisana ma ahayn diin waa ma lagu soo gabada diin diin ay kusoo gabadeen marka insha allah waxaan dadka u rajaynaynaa insha allah in nimankaas laga digtoonaada laskana dhiciyo shacabkana ay maaragtay fool jignaadaan oo qofka guriga soo galayo kale oo xaafadda iyagaa ka warramee xaafadaha iyagaa ka warramo oo maaragtay shacabka haddii maamulka iyo dowladda ay la shaqeeyaan shabaab qadkuu ka baxa marka insha allahu waxaan soo dhoweynaa maamulka iyo dad shacabkooda inay isku xaraadaan waxa markay shacabku wax arkaanna ay sheegaan ay yidhahdaan meeshaas qof ka shakaniya maaragtay ayaan maaragtay jiray la yidhaahdo insha allahu qofkaasne ku soo sheegan insha allah waa la abaalbarin doona haddii ilaah halka warkaasi dhegaysta weli kala socotaan waa codka gobolada dhexe madaxweynaha waddanka masar ayaa lagu soo warramayaa in booqasho uu ku tegayo dalka suudaan madaxweyne cabdifataax al siisi ayaa wuxuu maanta booqasho ku tegaya caasimadda dalka suudaan ee khartuum isagoona lagu wada inuu la kulmo madaxa golaha kumeel gaarka ee haya talada dalkaasi jenaraal cabdifataax al burhaani labada mas-uul waxay kulankooda kaga hadli doonaan xaaladihii ugu dambeeya ee dalkaasi xiriirka militariga ee labada dhinac iyo arrimo kale sida lagu sheegay warar ka soo baxaya dalka masar guud ahaana dhegaysta inta ayaa kusoo gabagabaynaya warkii duurnimada kula socoteen coodka gobolada dhexe warkaa warkiisa xigeen intayna ku kulmi doono waxay kaga tegayaa duur wanaagsan